tababarkan oo dareero doona muddo shan maalmood ayaweyba laga barada doona sida lagu faa-iideysado kora kheyraadka dalka gaar ahaana deegaanada koonfur galbeed soomaaliya tababarka way baahlan qobaday dhalinyarada baydhabo weynaha qabanqaabiyey ururka horumarinta deegaanka ee dado oo kaalado wasaarado batroolka iyo macdanta iyo wasaaradda bay-ada iyo isbedelka koonfur galbeed wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka iyo macdanta koonfur galbeed soomaaliya mudane cumar daa-uud oo furay tababarka iyo webowska dheeraday sida lanka baahanyay in dhallinyaradiiy oon fahmaan kheyraadka ka jara koonfur galbeed waxaan soo jeedinayaa marka inaad ka faa'iidaysataan si aad u ogaataan khayraadka aan haysanno ee dalkeenna ku jira baaxadda uu leeyahay runtii waxaa laga yaabaa in badan oo innaga inagaga mid ah inaynan ku baraarugsanayn ama eenaanba ogeyn waxa khayraadka la sheegaya aan leenahay muxuu yahay xoolaha aan leenahay way fara badan yihiin adduunka sideeda waxaa la rabaa moogta xoolahaaga inaad xoolo iyago ka taqaano innagu waxaan leenahay beerahaan leenahay raashinku ka soo baxo masigadu ka soo baxdo qudaartu ka soo baxdo nooc walba oo la isticmaalo ay ka soo go-daan leenahay waxaan leenahay xoolihii noolaa baan leenahay oo aan dhaqanno oo noocyadooda kala bedelan waxaan leenahay khayraadkii dhulka ku jiray maaragtay oo kala bedelan macdantii intaasoo qaybood u kala baxayso dahabkii shidaalkii dhulkanuu ka buuxaa marka beertii iyo xoolihii saan u ilaanshan jirnay inaan macdantii iyo khayraadkii dhul ku jira aan ilaashannana waa nilaga rabaa ilaan waa xoolaheenna innagaas kale marka waxaad wax badan ka ogaan doontaan sharaxaadda aqoon-yahaniinta soo baratay barnaamijka ay shariixi doonaan wax badan baad ku baraarugi doontaan marka sidaa darteed barnaamijkaas waxaa iska kaashanaya wasaaradda iyo ururka deedo iyo wasaaradda cimilada isbeddelka cimilada sidaa darteed waxaan rabnaa in lagu soo bandhigo waxyaabo badan oo faa'iido inoo leh oo dhulkeenna ku jira sidaa darteed aad iyo aad baan idinku dhiirigelinayaa inaad shantaa beri ee maaragtay uu taraining ku socdo inaad xoogga saartaan sidii aad u baran lahaydeen ama aad u kala ogaan lahaydeen nimcada dalkeenna ku jirta inaan aan la soo baxno oo aan ilaashanno oo aan dalkeenna cidda kusoo xadgudbaysa xitaa aan ka cishanno khayraadkeenna dhulka ku jira tababarkunya dareero doona muddo shan maalmood ee waa inuusa diiradda laga saara doone sida lanku faa-iideysada lahaaya kheyraadka dalka